Magaalada Kismaayo waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka hawlgala gudaha magaalada, kaasi oo lagu barayay habka saxda ah ee tebinta wararka iyo barnaamijyada la xiriira arrimaha gudniinka fircooniga. Tababarkani oo socday muddo dhowr maalmood ah ayaa waxaa kasoo qabanqaabiyay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuq-Insaanka, Jubbaland iyo ururada ka shaqeeya ka hortagga gudniinka fircooniga, iyadoo kaashanaysa warbaahinada iyo hay'adaha maxalliga ah. Ujeedadiisa waxay ahayd in wariyaashu helaan xirfado iyo aqoon ku saabsan sida looga hadlo gudniinka fircooniga iyadoo aan dhaawac lagu kicinin bulshada iyo qiyamka dhaqanka, isla markaana lagu dhiirrigeliyo wacyigelinta bulshada ee dhibaatada nafsi iyo bulsho ee uu leeyahay. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuq-Insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Cabdullaahi oo ka hadashay munaasabadda xiritaanka tababarka ayaa sheegtay in wariyaasha laga doonayo in ay noqdaan laf-dhabarka wacyigelinta bulshada.
Wax caafimaad qabtaa tihiin oo bulshada u shaqaysa sida aan ka warhayno oo wax fiican u tabisa oo tafatiran oo la sifeeyey oo la tafatiray oo bulshada ay ku qanci kartaa maalin walba idinka soo baxa marka buuggii iyo sharcigii aan rabnay dhaqangelintiisa inaan bilowno waxaan rabnaa inaa idinka ka noqotaan lambarka koowaad si bulshadeenna uu u gaaro gabdhaheenna ay u helaan badbaado ay ka badbaadaan tacdigii u geysanayay oo ahaa gudniinka gabdhaha waxyeeleeya sida aan ka warrayno gudniinkaas wuxuu naga galaaftay gabdho soomaaliyeed oo reer jubbaland ah oo maanta wax ku ool ahaan lahaa ama waalidiintooda anfici lahaa ama dalkooda iyo diintooda anfici lahaa yaa wuxuu sabab u noqday inuu bahalkaas dilo oo uu dhulka la galo oo maanta aakhare ay jiraan iyada oo lagaga baaqsan karay iyada oo aanan maarata xaq aysan u lahayn gabadhaasi inay u dhimato dhib uusan ilaahay keenin in loo geysto marka saa darteed waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan ood bulshadeenna waxaan ognahay inaad si fiican u isticmaashaan aaladda tictogga facebookga iyo dhammaan meelaha lagu xiriiro oo dhan marka in maaragtay uu xaaraan yahay oo mamnuuc yahay oo ilaahay uusan ogoleyn ee sharci laga soo saaray ee maxkamad la isku saaraya ee ciqaab ciqaab ee ka dhalanaysa ciddii maxay ahayd ee ku dhaqaaqda inaad bulshadeenna aada gaarsiisaanaan maanta ee ku saabsan yahay sibinaarkeenna waan sii wadi doonaa meel walbaan geen doonaa geed walbaan geen doonaa tuulo walbaan geen doon geen doonaa meel walba oo bulshadeenna ay ku kulmi doontaa ayaan sharcigan geen doonaa haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ilaahay idinkiisa idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad shaqada ugu fiican aad aad ka qaban doontaan haddii ala yidhaahdo aada iyo aadaa u mahadsan tihiin shirkeennana wuu noo furan yahay maalmahana waxaan un kusii dhex jiri doonaa bulshada iyo qaybaheeda kala duwan maantana idinkaa nasiib u yeelateen inaan isi soo hor fariisanno aada u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tababarkani ayaa qayb ka ah dadaalada socda ee lagu yareynayo gudniinka fircooniga ah ee weli ka jira gobollo ka mid ah soomaaliya iyadoo la rumaysan yahay in warbaahintu ay tahay xudunta ugu weyn ee isbeddelka wacyiga bulshada